wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya biixi imaan ciga ayaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka ka daafuray tirikoob lagu sameynayo shaqaalaha dowladda soomaaliya waxaana uu sheegay wasiirka in tirikoobkan uu noqon doono mid madax ka tiris ah oo lagu sameeyo shaqaalaha dowladda si loo hubiyo shaqaalaha shaqada jooga maanta runtii waxaa halkan inooga bilaabmay oo aynu daah furaynaa howl qaran oo shaqadii runtii maalin dhoweyd aynu iclaaminay ee ahayd in dib loo bilaabi doono tirakoobkii shaqaalaha dowladda sida aad ka warqabtaanna runtii tirakoobkani maaha kii ugu horreeyey hore baa dhowr jeer loo soo sameeyey oo aasaas fiican baa loo soo dhigay maanta waxa weeye waa hubinuun waxa aynu ka shaqaynaynaa in la hubiyo oo la xaqiijiyo tirada guud ee shaqaalaha iyo qof walba xaaladiisa iyo sida uu yahay in hadda la ogaado uunbay runtii tahay laakiin xogtii iyo dhaytadii loo baahnaa tirakoobyadii hore runtii lagu lagu sameeyey marka sida aan warqadaba ku sheegnay tirakoobkani wuxuu isugu jiri doonaa guddoomiyuhuna sharxay laba arrimood in madax ka tiris qof kasta oo shaqaale ah oo hay-adaha dowladda ka shaqeeya la tiriyo oo la arko isagoo shaqadiisii iyo hawl howlmaalmeedkiisii gudanaya iyo sidoo kale in suulsaar la hubiyo inuu qofkani isagii yahay marka waxaa ogtihiin tirakoobku waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo tirakoob baa bilaabmay laakiin hanaankeenna markaad eegto tirakoobku maalin kastuu dhacaa maalin walba tirakoobku wuu dhacaa oo attendanska iyo xaadirka subaxii kasta qofku markuu shaqada soo gelaya laga rabaa waa nooc tirakoobka ka mid ah oo joogto ah kanna waxa weeye waa mid kaas dhammaystiraya oo runtii kaa iyo kanna hadha waa laisla eegi doonaa waxyaalaha ka soo baxa kan waxaa laga xaqiijin doonaa gudoomiya waxaan filaya inay saa tahay waxaa lagu xaqiijin doonaa iyadana oo la eegi doonaa rikoorkii hore qofka sida uu iman jiray iyo attendancekiisu siduu siduu ahaa qofka maanta markaa intuu muddo maqnaa sanada iska maqnaa maanta ku soo beega ee rikoorkiisa hore laga waayo waxa weeye hawlbaa hawlbaa halkaa ka imanaysa marka runtiina waxa weeye dee waajib qaran baa kulligan ina wada saaran ummad baa u shaqaynaa waajibkaasi wuxuu ina farayaa in qofku uu xalaashado wixiisa hawshiisa guto xalaashiguna wuxuu ka bilaabmayaa inuu qofku horta saacadaha shaqada lagu leeyahay uu shaqeeyo